bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii mutamimat اlajurumiya ayaan soo haynay waxaan soo haynay kitaabkii mutamimat اlajurumiya faslun qaala اlmualif raximah اllah faslun alcalamu nawcaani calamku waa laba nooc halkan marka wuxuu ka galay hore waxaan usoo sheegnay macaariftu inay lix qeybood ay tahay damiir iyo calam iyo ismu ishaara iyo ismu mawsuul iyo almucarafu biladaah kii al lagu tacriifiyey iyo walmudaafu ilaa waaxidin min min hadihi iyo kii middaa intaan lasoo sheegay mid kamida loo idaafeeyey damaa-irtii waa kasoo baxay kii labaadoo hadda galo calamkii wuu kuu gelayaa marka alcalam marka macaariftii baan ku jirnaa ogow macaariftii ayaan ku dhex jirnaa faslun ayuu yidhi walcalamu alcalamu calamku noocaani laba nooc weeyaan shaksiyun mid shaksi loo nisbeeyo calamu shaksi la yiraahdo wahuwa shasigaasna maa calamu shaksigaasna maa weeyaan wadica loo dejiyey li shay-in shay loo dejiyey bicaynihi cayntiisa loogu dejiyey laa yatanaawalu ma gaaraayo hayrahu cayntaa waxaan ahayn gaari maayo wadaalika kaagaasina ka zaydin zayd oo kale weeyaan wa faatimata faatima oo kale weeyaan wa makata waay wa shadqamin weeyaan wa qaranin waay nacam wa shadqamin daabad baa lagu magacaabay rati ayay u bixiyeen magacaas wa qaranin oo kale weeyaan halkan marka wuxuu ku yihi calamku waa laba nooc oo calamu shaksi iyo calamu jinsi weeyaan iyo u qeybsamaa calamu shaksigiibuu ku hormaroo calamu shaksi waxaa la yiraahdaa waa wixii shay mucayana isim looga dhigay wixii shay mucayan ah isim looga dhigay oo aan wax kala gaaraynin wax kale ma taabanayo mana gaarayo shaygii uun magaca looga dhigay bis ayuu ku kooban yahay calamu shaksi baa la yiraahdaa kaasina waxaa waye zayd oo kale faatima oo kale waa asmaa zaydna waa isim oo mudakar loo dejiyey wa faatimana waa isim muanath loo dejiyey wa wa makata maka oo kale waa isim beled loo dejiyey beledaa lagu magacaabay beled kale ma gaarayo magacaas kii loo dejiyey unbuu ku egyahay wa shadqamin oo kale ninbaa marka ratigiisa ula baxay magacba naam shadqam ayuu ula baxay shadqam ratigaasuu ku egyahay ee rati walba shadqam lama dhaho wa qaranin oo kale qaran qabiilo waa iyadana nacam wa qaranin qabiilo magaceed waa qabiiladaas unbay gaaraysaa magac u tahay ayb marka waa kaas marka calamka waa calamka marka kaasi waa calamu shaksiga wa ayb ismu yucayinu lmusamaa mutlaqan calamuhu kii uu yiri w ka jacfarin wakhirniqa wa jinsiyin iyo calamu jinsi mid jinsi loo nisbeeyey wa huwa calamu jinsiguna maa shay weyaan wadica loo dejiyey lijinsin jinsi loo dejiyey oo min alajnaasi jinsiyaalka ka mid ah wadalika kaagaasina ka usaamata usaamo oo kale weeyaanoo lil asadi libaaxa loo dejiyey wathucaalata oo kale weeyaanoo lithaclabi dawacada loo dejiyey wa du-aalata oo kaleoo lidi'bi loo dejiyey wa ummi ciryatin ummu ciryad oo kale wa ummi ciryatin oo kale oo lilcaqrabi dibqalooca lagu naanaysayo loo bixiyey wahuwa isagu kani calamu jinsiga fil macnaa xagga macnaha ka nakirati oo kale u la mid yahay nakiradii liannahu maxaa yeele shaa'icun mid ku faafsan weeyaan fii jinsihi jinsigiisa ku faafsan fa taquulu waxaa leedahay likulli asadin libaax kasto haadaa kani usaamatu weeyaan usaamo oo muqbilan yacni soo qaabile calamkii shaksi iyo jinsisa uma qeybsanin calamu jinsiga waxaa weeyaan buu ku yidhi wa jinsigaasoo dhan baa magac loo bixinaa waa isim calama oo jinsi dhan loo wada bixiyey marka jinsigaas afraaddiisa o dhan waa gaara marka kii hore wuxuu ahay hal waxaa loo bixiyey waxaas waxaan ahaynna ma u tallaabayo ma gaarayo calamu jinsiga marka xagga lafdigana wuxuu ka yahay macrifo xagga macnahana nakiro wa liannahu maxaa yeele shaa'icun fii jinsihi wa usaamo oo kale usaama waa calam calamu jinsi waa waa magac hadda waa calam waa calamu jinsi oo libaaxoo dhan ayaa loo yaqaanaa ayb oo jinsiga libaax la yiraahday carabta usaamo u bixiyeen dibqalooca umuciryaday u bixiyeen jinsiga marka hal dibqalooc umuciryad lama dhaho hal libaax oo keliyana usaamo lama dhaho kulligooda lama dhaho wixii libaax oo dhan dibqalooc oo dhan waxay dhahayaan umuciryad waxaan marka waa isim hadda waa isim umuciryad waa calam hadeertaan xagga lafdiga laakiin xagga macnaha muxuu noqona waa nakiro xagga macnaha ka yahay sababtoo ah hal dibqalooc looma yaqaan waxaan dibqalooc kastoo kaa hor yimaado waa umuciryad xagga macnahana waa nakiro xagga lafdigana waa ka calam calamu jinsi kaasaa la yihahdaa saasii dhib badan ma aha wawadacuu libacdi aljnaasi calam ayuu yiri nacam ajnaasta qaarkooday calam u dejiyeen sida calamu shaksiga oo kale min daka umu ciryadin lilcaqrabi umu ciryad oo caqrabka ay u bixiyeen marka umu ciryad habka ay u taagan tahay waa hab magac camal waa abu fulaan oo kale wa naam abuu muxamed oo kale waa maogtahay umu umu fulaana oo kale waa umu hiblaaye marka la yihah umu umu cabdillaahi marka la dhaho waxaa weeyaan waa magac hadda waa waa calam waay lafdiga markaad ka eegto lafdiga markaad ka fiiriso waa calam laakiin xagga macnaha hadeertaan waxaa weeyaan macnihii nakirada wataayo wix nakiro lagu qeexay aa ku dhaboobay kan usaama markaad tiri ay libaax waa usaamo waay ay libaax mucayana usaamo loo bixiyey lagama ma laga hadlayo nacam marka waxau yihi wahuwa maa wadica wajinsiwa jinsiyun iyo jinsi wahuwa maa shay weyaan wadica loo dejiyey lijinsin jinsi oo min alajnaasi kamida ajnaasta ka usaamata oo kale oo lil asadi loo dejiyey wathucaalata thucaala oo kale oo lithaclabi loo dejiyey dawacadii wadu'aalata oo lidibi loo dejiyey iyeydi wa umu ciryadin oo lilcaqrabi loo dejiyey dibqalooci wahuwa fi lmacnaa ka nakirati asmaa xayawaanaatku asmaa ay leeyihiin yani xayawaankaas magacaasaa la dhahaa waxaasaa lagu kuniyeeyaa kuniyo looga dhigaa kitaabu lxayawaanaat damiiri nacam kitaabu ka alifay ayib marka waxay kuleeyihiin yani faraska waxaa loo yaqaana abu kada abu fulaan kaas waxaa loo yaqaana umu kada waxaas waxyaabahaas oo kale waa waxa hadda calaamu jinsiga uu kuleeyahay nacam agga xagga macnaha muxuu ka yahay nakirow ka yahay xagga lafdigana wuxuu ka yahay macrifo wahuwa isaguna fi lmacnaa xagga macnaha ka nakirati oo kale weeyaan liannahu maxaa yeele shaa'icun mid ku faafsan weeyaan fii jinsihi jinsigiisa ku faafsan fataquulu likulli asadin oo aada ra-aytahu aragtay libaax kastoo aa aragtaa waxaa leedahay aadaakani usaamatu weeyaan muqbilan xaal uu yahay mid soo jeestay aadaa waa iska mubtada usaamatuna waa khabarkii muqbilanna waa xaal waa xaala weeyaan usaamadaa laga xaaleeyey mansuub calaamati nasbi alfatxa ayb hal halna ha ku qaldamin usaamo marka libaax loo jeedo ayuu calamu jinsi yahay wa ilaa haddii usaamo qof lagu magacaabay hadda oo qof marka lagu magacaabayo aadaa usaama a leedahay usaama markaas waa calamu shaksi waayo nacam usaamaha marna calamu shaksi haddii qof lagu magacaabo haddii laakiin haadaa usaamatu libaax aa ujeedid ee libaax dhan bou ka dhexeeyaa magacaas marka ayb marka ma la dhihi marka kaasoo kale waa waa midka calamu jinsi waa haddii qof magaciisa usaamo layira aada la hadlayso kale haadaa usaamatu aad tirina haadaa usaamatu yarmi haadaa usaamatu yadxaku usaama markaas waa calamu shaksi waay sababto a shaksi baa loo dejiyey markaan wayanqasimu alcalamu calamkii waa uqeybsamaa aydan noqode ilaa ila smin wa kunyatin wa laqabin ba uqeybsamaa calamu shaksigiib calamkii wuxuu uqeybsamaa buu kuleeyahay wayanqasimu alcalamu calamkii wuxuu uqeybsamaa aydan noqode ila smin magac wa kunyatin kunyo walaqabin naanays calamku saddexdaas u qeybsamaa isimka calamka magac buu noqon karaa naanays buu noqon karaa kunyo noqon karaa ayb falismu isimka kamaa mathalnaa sidii aan soo mithaalina weeyaan ka zaydin oo usaamata oo kale walkunyatu kunyadiina maa shay weeyaan sudirad lagu bilaabay loo hormariyey biabin ow amase ummin ab iyo um ayaa loo hormariyay kunyo haddaad maqasho waa wixii ab iyo um loo hormariyo wadalika ka abi bakrin oo kale weeyaan wa ummi kulhuum oo kale wa abilxaarith oo kale oo lil asadi usugnaaday wa ummi ciriiqin oo lilcaqrabi usugnaatay haddaa kunyo maqasho waa wixii ab iyo um lagu bilaabo abu fulaan umu fulaan ayb abu muxamed abu zayd umu zayd umu axmed wahaakadaa wixii ab lagu bilaabo um lagu bilaabo kunyaa la yihaahdaa ayb wallaqabu laqabkiina maa shay weyaan ushcira tusiyey birifcati musamaahu kii lagu magacaabay sareyntiisa naanaystuna laba unbay mid tahay inay ku tusayso kan lagu naanaysay oo loogu magac daray naanaystaas rifca iyo sareyn uu leeyahay oo ammaan ay tahay wadalika ka zayni alcaabidiin oo kale zayni alcaabidiin waa naanays ammaanayna tusay birifcati musamaahu caliy bn lxusein zayni alcaabidiin aw amase bidacatihi aw amase bidacatihi saasa u akrinay bidacatihi aw amase bidacatihi ama liidnaantiisa aw amase maa ushcira wixii kutusa bidacatihi liidnaantiisa hooseyn ayay kutusaa kunyada waa iska caay oo kale laqabkaan ujeeda ka bada oo kale wadaalika ka bada bada oo kale naam qof baa bada lagu naanaysa boolo boolada naam ayb wadalika kaagaasina ka bada oo kale weyaan wa anfu naaqa oo kale anfu naaqa ninbaa waxaa lagu naanaysa anfu naaqa nacam hal sankeed naam waa waa waa waa wixii ku tuso hooseyn waida ijtamaca alismu halkaas marka wuxuu uga baxo calamkii inuu ukala baxo ism iyo laqab iyo kunyo nacam wasman ataa walaqab wasman ataa wakunyatan walaqaba wa akhiran daa-in siwaahu saxiba wuxuu yihi marka addaa marka ugalaa say ukala hormarayaan marka isimkii iyo laqabkii iyo kunyadii say ukala hormarayaan ayaga jumlada markay ku jiraan se say ukala hormarinaysaa waida ijtamaca alismu isimkii iyo wallaqabu iyo naanays hadday kulmaan wajaba waxaa waajibaya taakhiiru laqabi naanaysa in la dib mariyo fil afsaxi luqada afsaxa marka la qabto isim iyo naanays baad rabtaa inaad wada sheegto isimka hormari naanaysta gadaalka keen sida afsaxa waa sidaas naxwu waxaa leedahay jaaa zaydun zayd baa yimid meesha zayd baa ku jiro jaaa zaydun zayd baa yimid zaynulcaabidiina ayaa leedahay naanaysta dambaysiinaya zayda ilaa magacii aa mogta zaynulcaabidiinna waa naanaysti naanaysta iska dib mari waa midda uu leeyahay wa akhiran daa in siwaahu saxiba ibnu maalik laqabkan dib u dhigu yiri in siwaahu saxiba haduu yani wix isaga kasoo haray hadduu dabagalo oo la socdo laakiin waxaa loo jeedaa un haddii isim ou la saaxiibo isim iyo laqabaa isla saaxiibay isimka hormari laqabka dambeysii luqada afsaxa saas waa haddaad tirahdid jaaa zaynulcaabidiin caliyun aa iska tiraahdeed waa laga fiicanya afsax ma aha fil afsaxi naam ayb see see loo icraaba marka sidee baa loo icraabaya icraabta marka fiiri icraabta waxaa loo icraabayaa isimkii waxa uu mudan yahaad siinaysaa meeshuu mudan yahaa dhigay horta laqabka seed u icraabay marka laqabka waxaa u icraabaysaa waxaad taabic uga dhigtaa isimkii isimkii ka horeeya taabic uga dhigo taabic markaan leeya ama waa bedel ama waa cadaf taabicun uga dhig naam jaa zaydun baa yimid zaynulcaabidiina ah cadfu bayaan waa cadafka cadfu bayaana ujeeda zaynulcaabidiina ah ama bedelba jaa zaydun zayd baa yimid zaynulcaabidiina yimid naam waa garta sooma waa taabic unoqonaa jaa ficil maadi zaydun faacil marfuuc wcalaamatu rafci damatu daahiratin fi akhirihi zaynu bedel min zayd wabedelu marfuuci marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratin fi akhirihi zaynu mudaaf alcaabidiina mudaaf ileyhi majruur wcalaamatu jari alya lnahu jamcudakari saalim liannahu jamculmudakari saalim waaya haddii marka taas waaa waxaa waaye marka waa haddii laqabku uu yahay murakab mid mudaaf iyo mudaaf ileyhi ka kooban hadduu yahay zaynulcaabidiin oo kale laakiin isimkiina waa mufrad laqabkiina waa mufrad yani isimkiina waa hal kelmad laqabkiina waa hal kelmad isu idaafay markaas naam oo waxaa leedahay jaa-a saciidu kursin kursiyaa naanaysa saciidna waa magaci jaa waxaa yimid saciidu kursin aa leedaha n saciidu faacil marfuuc calaamat rafci damat daahirtum fi akhiri saciidu mudaaf kursin mudaaf ileyh laqabka mudaaf ileyhi buu iska noqonaa hadduu mufrad yahay ayb sidaas markaas kuu kala sheega wayakuunu laqabu laqabku wuxuu ahaanayaa taabican mid raacay lilismi isimka raacay fil icraabi icraabta ku raacay ama waa ka bedeleysa ama waa cadfu bayaan ayb ama inaadba craab kalena isaga banaan tahay cadfu bayaan ama waxaa ku banaan bedelaan dhahna bedelka adsoo aada u taqaanaa bedelka haddaa ka dhigto jaa zaydun baa yimid zaynulcaabidiina yimid haddii la doonana zaynulcaabidiinka dambe khabara mubtada maxduufa looga dhigi karaa jaa zaydun zayd baa yimid zaynulcaabidiina ay huwa isagu zaynulcaabidiin waayo waa dhigi kartaa qaciyaa leeraa kaasna laakiin taqdiir adoo heli kara inaad waxba qadarin ma fiicnaba naam waa iska shida badanya wayakuunu laqabu wuxuu ahaanaya taabican lilismi ismka mid raacay fil icraabi ku raacay ilaa idaa kaanaa inay yihiin ma ahne labadoodaas mufradayni inay yihiin ma ahne isimki iyo laqabki inay mufrad yihiin ma ahne fayajibu markaa waxaa waajibaaya idaafatu lismi isimkii u idaafeyntiisii ila laqabi loo idaafeeyo naxwu saciidu kursin naxwu saciidu kursin ayaa laleeya nacam waa ka idaafadaasa marka la sameyna saciidu mudaaf kursin mudaaf iley isimkii iyo waxaa laysu idaafeynaa laqabkii waa goorma hadday mufrad wada yihiin waay haddaysan ahayn mufradna waa taabic laqabku mar walba taabicaad uga dhigaysaa jaa cabdullaahi aa tiri kursi see u shaqle jaa cabdullaahi kursun maxaa yeele labadoodiiba hadda ma ahan waa inay labadoodaba ahaadaan mufrad marka laysu idaafeynaa labadooda inay mufrad ahaadaan haddii labadooda mufrad aynan ahayn oo labaduba ay wada yihiin mudaaf iyo mudaaf ileyhi labaduba ay kale yihiin jaa-a cabdullaahi zayn lcaabidiin hadda labadaba waa mudaaf labadaba mufrad ma wada ah midkoodna ma ah jaa-a cabdullaahi isimkiibaa ayaa mudaaf hadda ah aan mufrad ahayn kursina laqabkiina waa waa waa laqabkiina waa mufrad maogtahay laqabku wuxuu noqonaa taabicun jaa-a cabdullaahi kursun ra-aytu cabdallaahi kursan waa ka bedeleysaa haddii kale waxaa ka dhalina idaafa inay dheerdheeraato jaa-a cabdullaahi kursin ma dhici karto maxaa yeelay allah al ayaa ku jirto alna lama idaafeyna alna yani mudaaf mudaafkana al waa laga ilaali jiray iyo tanwiinba mogta ma fahamta marka jaa-a cabdullaahi kursun baa marba hadday labadooda marka ay mufrad yihiin isu idaafeyne ama hadday labadooda mufrad aynan ahayn ama midkooda mufrada ka kalena ma aha taabic kuwad marka laqabka taabic naxwu saciidu kursin oo kale walaa tartiiba tartiib ma ahanin bayna alkunyati walismi kunyada iyo isimkii kunya iyo isim kaa doontaa hormarin kartaa oo waxaa dhihi kartaa jaa-a abuu cabdillaahi muxamedun jaa-a muxamedun abuu cabdillaahi waa dhihi kartaa taa doontaa hormari walaa bayna alkunyati wallaqabi kunyada iyo laqabkiina tartiib ma ahaanin kunya laqab kaa doonta hormari nacam jaa-a abuu cabdillaahi jaa-a abuu cabdillaahi zayn lcaabidiin jaa-a zayn lcaabidiin abuu cabdillaahi kaa doontaad horumarin kartaa wayanqasimu lcalamu calamkii wou qeybsamaa aydan noqoda ilaa mufradin wa murakabin calamkii mufrad iyo murakab buu haddana uqeybsamaa mufrad iyo murakab halkan marka la joogo mufrad waxaa la yidhaahdaa wixii aan murakab ahayn oo dhan waa iska mufrad ee muhane iyo jamac waxaan ahayn ma aha mufrade ogow halkan marka la joogo calamka mufrad maxaa la yidhaha wixii aan murakab ahayn wayanqasimu alcalamu waa qeybsamaa aydan noqda ilaa mufradin wa murakabinba u qeybsamaa falmufradu mufradku ka zaydin oo kale wa hindin oo kale waaye zayd iyo hindin hal kelmad waay murakab ma aha waxayse saarsaaran ma aha walmurakabu murakabkiina halaathatu aqsaamin saddex qeybood waaye murakabun saddex qeyb tarkiibku waa saddex marka murakab idaafiya murakab isnaadiya iyo murakab masji ah murakabka idaafiga waa midka ka koobmo mudaaf iyo mudaaf ileyhi murakabka isnaadiga ahna waa midka ka kooban ficil iyo faacil ama mubtada iyo khabar ka kooban waa jumlo murakabka isnaadiga waa jumlo murakabka masjigana waa midka la jacburiyey oo aan ka koobnayn jumlana aan ahayn mudaaf iyo mudaaf ileyhina aan ahayn oo laakiin laba wax iska saaran ayaa la yiraahdaa saddexdaas u qeybsamaa marka murakab idaafi iyo isnaadi iyo masji ayuu uqeybsamaa ayb murakabka idaafiga cabdullaahi oo kalea kamid a cabdullaahi mudaaf iyo mudaaf ileyhi buu ka koobmaa cabdu iyo allah waa mudaaf iyo mudaaf ileyhi ayb murakabka idaafiga waa kaas murakabka isnaadigana jumlo ayuu ka koobmaa kan jumlada ka koobma waa maxay nin baa waxaad u bixisay mathalan nin baa waxaa u bixisay taabada sharan jumlo wa jumlaa nin u bixisay taabada sharan shaaba qarnaahaa haween baa shaaba qarnaahaa loo bixiyay waa jumlo soo maa wahaakada anfu naaqa nin baa mathalan waxaa loo bixiyey qaama zaydun qaama zaydun baad nin ku magacaawday waa murakab waa calam qaama zaydun hadda waa calam calam mufrad miya mase waa calam murakaba waa calam murakaba tarkiibkiisu waa noocma waa isnaadi tarkiibkiisana waa isnaadi maxaa yeeley jumla wuxuu ka koobmaa mubtad ficli faacil murakabka masjiga ahna tusaalihiis waa baclabaka iyo xadramowd iyo siiba weyhi oo kale siiba iyo weyhi waa xadra mowd baclabaka waa wax marka isa saaran waayo laakiin aan ahayn mudaaf iyo mudaaf ileyhina maaha jumlana ma aha jumlana ma aha saddexdaasaa marka oo uqeybsamaa murakabkuna walmurakabu murakabkuna halaathatu aqsaamin saddex qeybood weeyaan murakabun idaafiyun murakab idaafi ah murakab idaafiyo idaafo loo nisbeeyey wadalika ka cabdillaahi oo kale weeyaan wa cabdiraxmaan oo kale iyo cabdiraxmaan oo kale wajamiic lkunaa kunyooyinka iyo wajamiic lkunaa waka jamiici lkunaa kunyooyinka dhammaantood oo kale kunyo waa murakab murakabkeedana waa noocma waa murakab idaafiya sababtoo a abuu muxamed mudaaf mudaaf ileyhi abuu waxa ka dambeeya mudaaf ileyhi waa abuu zaydin abuu muxamedin abuu caliyin waa kaa marka wa murakabun iyo murakab masjiyun masji ah laysdhexgeliyey oo jacbur ah kabaclabaka wadalika kabaclabaka oo kale weeyaan waxadra mowta oo kale wasiiba weyhi iyo murakabun murakab isnaadiyun murakab isnaadi ah wadalika ka baraqa naxruhu oo kale baraqa naxruhu ayaa qof lagu magacaabay waa calam murakab isnaadi ah weliba ka baraqa naxruhu oo kale wuu yiri baraqa naxruhu marka la icraabayo kale iska ilaali baraqa iyo naxruhu ha furfurin ficli faacil ha ka dhigin hana furfurin iyadoo sideeda adoo maxamed icraabayo kaleba waxaad leedahay jaa-a baraqa naxruhu ra-aytu baraqa naxruhu marartu bibaraqa naxruhu isbedeleysa iyada xarakada ka daahiri mayso ayb oo waxaa laleeyahay jaa-a ficil maadi mabniu cala fatxi lam xal lahu min alicraab ayb baraqa naxruhu faacil marfuuc calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa yani waxaan ujeedaa baraqa naxruhu faacil marfuuc calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa alxikaaya xikaayadaa u diida oo waxaa weeyaan xarakada waxay ku jirtaa yani jumladaas dhanay isaga dhex jirtaa inay daahirtana xikaayada waa la xikaayoona yani jaa-a baraqa naxruhu baraqa naxruhu oo wada socoto ayaa waxay tahay yani ayaa yaa yaa yaa faa ayaa faacila ama maxalka icraabtay qaadanaysa qaadanaysaa xarakadiina ma ka daahiraysa waa ku qadarnaanaysaa aakhirka isaga qadarnaanaysaa na ama waxay ku qadarnaanaysaa xikaaya xikaayada xikaayadaasaa lagu ay ku dhex qadaran tahay ayb ayb marka waa saas iyada markaa naxu baraqa naxruhu wa shaaba qarnaahaa oo kale iyo shaaba qarnaahaa calamkiina marka saas intaas uga baxay intaas qeybihiisana waa kuwaasa waa saas un leeyihiin saa uma dhib badna tarkiibka masjiga ah wuxuu ka tusaaleeyey baclabaka iyo xadramowta iyo siiba weyhi markaan joognay maalansarifka tarkiibka masjiga cilo ahaan jiray cilo wuxuu ahaa min sagaalkii ciladood ka mid ahayd cilo sagaalkii cilo ka mid ah bay ahayd laakiin waa tii uu kusoo yiri waxay u baahnayd marka calamiye oo kale markay calamiye iyo iyo ciladan ayaa waay keenaysay isimka inay maalansarif ka dhigto laakiin kee ahaa weliba shardibu sii geliyey almaktuumi bigayri weyhi buu kusoo yiri waa midka aan weyhi aynan u dambeynin tarkiibka masjiga weyhi hadday u dambeyso shardi buu waayey ma camal falaayo mal cilo ma noqonayo ayb marka xadramowd iyo baclaba ka iyo kale waayo laakiin siiba weyhi oo kale waa mucrayani isaga waxaaway siiba weyhi waaba waxawaay waa mabni isaga ma gelayo baabkan maalansarifka ma gelayo almaktuumi bigeyri weyhi matnigay kugu taallaa matniga kitaabkay kugu taallaa faslun ismu lishaarati ismu ishaarihi halkan wuxuu ka gala ismul ishaara waa qeybtii saddexaad ee macaarifta macrifada qeybteedii saddexaad ismul ishaarati ismu ishaaraha maa shay weyaan wadica la dejiyey limushaarin ileyhi loo dejiyey mid la tilmaamayo mid la ishaarayo la tilmaamayaa loo dejiyey wahuwa ismu ishaaruhuna daa weeyaan waa daa ismu ishaarihi kuu tirina asmaada wax lagu ishaaro wahuwa isaguna daa weeyaan oo lilmufradi usugnaaday mufradkii almudakari labka ahaa mufrad daa yaa iskale mufrad mudakara lagu tilmaama daa waay daa wadii weeyaan iyo wadih watii iyo watih iyo wataa intaas yaa iskale lilmufradati lmuanathati mufrada oo muanatha ah dii wadih ti watih wataa intaa shantaa waxaa iska leh mufrada muanatha ahaa iska leh wadhani dhani lilmuhana almudakari lilmuhanaa laba ayaa iska leh oo almudakari lab muhanihi almudakari mudakarka ah goorma uu leeyahay fii xaalati rafci marka uu xaalatu rafca joogo oo jaaa dhani ayaad leedahay jaaa dhani wadayni daynina fii xaalatay annasbi waaljari nasbaha iyo jarka ayaa iskale labada fii xaalatay labadii xaaladood dhexdoodu ahaaday annasbi waljari labada xaal ee nasbaha iyo jarka wa taani taanina lilmuhana lilmuhanaa muhaniyabay ayay usugnaa ayaa iskale almuanathi ee dhadiga ahaa fii xaalati rafci xaalada rafcaa wa taynina fii xaalatay annasbi waljari baa iskale muxuu hadda kuu sheegay mufradkii muanahkii buu kasoo baxay ismu ishaaraha hal mudakara mufrad mudakara daa waay mufrada muanatha ilaa shan buu ka sheego di iyo dih iyo ti iyo tih iyo taa yaa iska leh ayb walidaalika xadiidkiyaa ku yimido xadiisul ifkigi kayfa kayfa tiikum kayfa tiikum ti bimacnaa haadihi waay wadihi wadihi watihi watihi wataa lilmufradati lmuanathati baa iska leh muhanihina muxuu leeyahay muhanaha mudakarka ah dhani buu leeyahay waa xaalatu rafcaha dhayni ayuu leeyahay xaalatu nasbaha iyo xaalatuljarka jaaa dhani ra-aytu dhayni marartu bidhayni taanina waxaa iskale muhana oo muanath ah fii xaalati rafci taynina xaalatu nasbi xaalatuljar oo muhana muanath ah jamci baa ku dhiman walil jamci jamciina mudakaran xaal ou yahay mudakar mudakaran kaana dhahaa waliljamci jamciina mudakaran kaana mudakar ahaaya ow amase muanathan muanath ahaaya mudakaranka waa khabarkii kaano iska soo hormaray waliljamci jamciina waxaa u sugnaaday mudakaran kaana huwa mudakar ahaayaya isaga ow muanathan ama muanath ahaaya ulaa-i baa usugnaatay bilmadi la akriyo ulaa-i la yiraa cinda alxijaaziyiina xijaaziyiin agtooda wabilqasri qasri la akriyo cinda tamiimiyiina reer bani tamiim oo la yiraa ulaa ulaa la yiraa bisnacam wabiulaa ashir lijamcin mulaqa wabiulaa ashir lijamcin mulaqa nin iyo naag waxuu doon ha aada jamca markaasu wuxuu yihi walmaddu wlaa waladalbucdi indiqa walmaddu awlaa madkaa fiican ulaa-i la yiraa qur-aanka saasuu ku yimid oo luqatu xijaaz aka saas kuu sheegay waliljamci mudakaran kaana aw muanathan ulaa-i baa iska waliljamci jamci waxaa usugnaaday mudakaran kaana ahaya aw muanathan ahaya ulaa-i baa usugnaatay bilmaddi la akriyo cinda alxijaaziyiina xijaaziyiin agtooda wabilqasri la gaabiyo cinda altamiimiyiina oo ulaa bis la yiraa ulaa tamiimiyiin ulaa bay dhahayaan jaaa ulaa ayay leeyihin kuwaana maxay dhahayaan jaaa ulaa-i xijaaziyiinta kaasaana fiican wayajuusu waxaa banaan dukuulu ha tanbiihi wayajuusu waxaa banaan dukuulu haa haa gelitaankeedaa banaan haadii day atanbiihi baraarujinta usugnaa baraarujinta wax lagu baraarujinayo wayajuusu waxaa banaan dukuulu ha tanbiihi tanbiihi hadiisii tanbiihi hadiisii saas waa cafan wayajuusu waxaa banaan dukuulu ha tanbiihi tanbiiha hadiisa gelitaankeeda calaa asmaai lishaarati ay gasho daadii geli ha u tanbiihi geli haadaa bay noqona dih geli haadihi bay noqonaysaa muhanihii daani soo qabso hadii geli haadaani haadeyni xaalatu nasbaha iyo jirka taani soo qabso haataani haateyni waa kaa marka ha u tanbiihi geli ulaa-i soo qabso ha u tanbiihi geli haa ulaa-i waay waxaan aada arkaysa haa ulaa iyo haadan tanbiih waay ee ismiga ishaaraha waa inta kale waay waidaa kaana almushaaru ileyhi kan la ishaarayaa hadduu yahay baciidan mid fog kan la ishaarayaa hadduu yahay mid aada u fog ulxiqad waa la haleeshiyaa ismul ishaarati ismu ishaarihii kaafan kaaf baa la haleeshiyaa kaaftaas oo xarfiyatan xaraf loo nisbeeyey waa kaaf oo damiir ma ahan yaa ogow waa kaaf xarfi ah xarf unbaa layska dhahayaa tatasarafu taasoo u dhaqmayso u gadgadoomayso tasarufa alkaafi lismiyati kaafkii ismiyada ahayd tasarufkiisii oo kale bixasabi lmukhaadabi mukhaadabka hadba sida uu yahay hadduu mufrad yahayna ka ay noqona mufrada muanah hadday tahana ki bay noqonaysaa laba hadday yihiinna kumaa bay noqona jamc hadday yihiinna kum saasay u dhaqmayaan marka naxwu daaka shayga aada tilmaamaysaa fog xaraf geli kaaf kaaf geli kaaf kaaftaasina waxay u dhaqmaysaa sida isimka oo kale ay u gadgadoomaysaa daaka kaagaas waay daaka adaan kuu tilmaama aniga marka daaka kaagaas daaki naagyahay kaagaas daakumaa laba qofaan waxu sheegaan daakumaa kii naas labadiinan kii naas daakum jamaacan daakum kii naas naam wahaakada naam daakuna haweenyahow kii naas waay marka kaafka isbedbedelaya marka wuxuun isku bedbedelaa hadba qofka lala hadlaayo ayuu ku hadaa hal qof la hadlayso nina daaka naag hadaa la hadlaysa daaki laba hadaa la hadlayso daakuma daakum daakuna wahaakada naam waa kaaf laakiin ogow bes kaafka bis waay waidaa kaana almushaaru kanlawaidaa kaana almushaaru ileyhi kan la tilmaamaya haddii uu yahay baciidan mid fog ulxiqat waa la haleeshiyaa ismul ishaarati ismu ishaarihii kaafan baa la haleeshiyaa kaaftaas oo xarfiyatan xaraf loo nisbeeyay taasoo tatasarafu u gadgadoomaysa tasarufal kaafi kaafkii alismiyati kaafkii ismiyada ay tasarufkiisii oo kale bixasabi lmukhaadabi naxwu daaka wadaaki wadaakumaa wadaakum wadaakuna oo kale macno ahaan kaaftaani kaaftan macno ahaan qofka aad la khidaabayso waay waxa ay hadba la gadgadoomaysa dartiisa haddaa hal nin la khidaabaysana daaka ayaa wax ugu adhehe ilaa hal nin waay waxaa la hadlaysa wax u tilmaamaysa mugta laba haddaad u tilmaamaysana daakumaa baa leedahay haddaad saddex uti haddaad yani u tilmaamayso haddii aada u tilmaamaysa niman badanna daakun baad leedahay haddii aad naaga badan u tilmaamaysana daakunna qofkaa wax u tilmaamaysay ku xiran tahay kaa tilmaamaysa maahana ogow kan aa wax u tilmaamaysa qofka aada la hadlaysa adiga wayajuusu waxaa banaan an taziida wayajuusu waxaa banaan an taziida qablahaa an tuziida inaad yani ziyaadisa qablahaa wayajuusu waxaa banaan an taziida inaad ziyaadisa qablahaa horteed laaman laam horteed inaad laam ku ziyaadisa kaaftaas horteed wayajuusu waxaa banaan an taziida inaad ziyaadisid qablahaa iyadoo horteed qablalkaafi yani laaman laam inaad ziyaadisid daaka bay ahayd soo maaha laam ka hormari kaafta dhalika dhalika waa kaas marka naxwu dhalika dhaliki dhalikumaa dhalikum dhalikuna laamulbucdi baa la yidhaha nacam ayb walaa tadkhulu laamu laamta ma gasho laakin fi lmuhanaa muhanihi ma gasho walaa fi ljamcina ma gasho jamciina fii luqati man qof luqadiis madahu jamca maday halkan wuxuu ku leeya laamulbucdigu muhanaha ma galo ismu ishaaraha muhanaha a laamulbucdi lama geli karo dhanika aa tiri dhanika bay ku ahayd maogtahay dhani iyadoo abaad kaaftii gelisa kaafulkhida kaafkii yani xarafka ahayd dhanika fadhanika burhaanaani soo maha dhanika laam ma gelin kartid kaafta laam ma ka hormari kartid mar hadday muhanaba ay yihiin waxa dhanilika ma dhihi kartid dhanilika yaan la dhihi karin ayb taani bay ahayd taanilika ma dhihi kartid taanika waa dhihi kartaa taynika taynilika maya laam meel islama galaan iyo laamta muhano ma gasho ismu ishaare oo muhano a laam ha ku dayin ayb jamacana ma gasho jamaca fii luqati man madahu buku yaa jamaca maday xijaaziyiinta jamca waa madi jireen ulaa-i bay dhihi jireen mogtahay ulaa-ika waa banaan tahay mogtahay kaaf waa gelin kartahay kaaftaas ka hor laam ma keeni kartid laamulbucdi oo ulaa-ilika ma dhihi kartid nacam soo ma garanin fii luqati man madahu nacam ayb laakiin qofkii iska qasriyey sida ka muuqato waa iska geli karaa ulaa ulaa ninkii yiri ulaa ulaaka ulaalika nacam dhihi karaa ka muuqanayso wa inamaa tadkhulu waa gashaa fiihimaa labadan xaalata albucdi wa inamaa tadkhulu waxaa galo fiihimaa labadan dhexdooda muhanii iyo waxaa weeyaan iyo jamicii fii luqati man madahuye xaalat albucdi fogaanshada xaalkeeda alkaafu kaaf unbaa gasha bis naxwu dhaanikumaa wa taanikumaa wa ulaa-ika waa kaas ulaa-ika kaaf unbaa gasha ayaga laam ma gasho yani laamulbucdi ma gasho wakadalika sidaada oo kale laa tadkhulu ma gasho cala lmufradi mufradkii mufradkiina ma gasho goorma laakiin idaa taqadamathu hadday ka hormarto ha-u tambiihi ha-u tambiih mufradku laba xaalo waa haddaa ha-u tambiih haddii aadan gelinin ha-u tambiih haddii aan la gelinin waa daabo ahaa sooma daabiso ah kaaf waa gelaysaa waa daaka laamna waa gelaysaa dhaalika dhaalika laakiin mufradkii ayaad ha-u tambiihi gelisay haadaa bou noqday kaaf waa iska gasho kartaa haadaaka haadaaka waa dhihi kartaa laakiin adoo ha u tambiih geliyey kaafna geliyey laam ma ka hormarin kartaa taas waa miduu diidayo oo wuxuu kuu diidaa haadaalika haadaalika lama ogola taasuu kuu diidaa nacam ha u tambiiha iyo laam meel islam meel islama gelayn ha u tambiih iyo laamulbucdi ha u tambiih iyo laamulbucdi meel isla geli mayaan nacam naxwu haadaa oo kale fayuqaalu waxaa la dhahayaa fiihi isaga xaalat albucdi xaalat lbucdiga haadaaka wayushaaru waa intaas intaas uga baxa isku soo duduub waxay tahay ismu ishaaraha waa kuusoo sheegi waa daa mufrad mudakar thi ti ti ta iyo thi iyaduna waa muanatha mufrad oo muanatha thani waa mufrad muhano mudakara taani waa muhano oo muanath ah ayagoo xaalatul nasbe iyo xaalatuljar joogana waxaa weeyaan waa theyni iyo tayni theyni iyo tayni waxaa kuusoo haray marka jamci ulaa-i wa madka luqatu man madahu ulaa waa luqatu man qasara qofkii gaabiyey qasriga sameeyey ulaa wa ulaa taasna marka waxaa weeya waa ulaa waxaa soo haray marka kaaftan waxaa lagu daraaba uu ku yiri xuruuftan yani waxaan ujeedaa kaaful khidaab baa lagu daraa ismu ishaarayaalkan oo waxaad dhihi kartaa daaka taaka dhani dhanika wamaa ilaa dhalika kaaftaas oo tasarufayso sida kaaful ismi udha u dhaqmayso waxayna ku xiran tahay qofka waxu tilmaamayso ayb ulaa-ika waa kaa lagu dari karaa haddana wuxuu ku yiri laamulbucdina waa la keensan karaa laamulbucdina waa lala imaan karaa kaafka horteed laam waa lala imaan karaa laakiin laamta intaan la gelin karin meelo aan la gelin karin baa jirta muthana laam ha ku dayin ko muthana oo dhan laam ku dayeysa jamicii la la maday asna laam laguma dayo waxaa kaloo laam lagu dayin mufradka haddii ha-u tanbiih la geliyo mufradka haddii la geliyo ha-u tanbiih oo haadaa la yiraahdo haadaaka haadaalika maya laamulbucdi lama geliyo isaga waa intaas wuxuu ku sheegaa amaa kuwan ayaga fii xaalat lbucdi kaaftale lagu gaabsadaa bis wayushaaru waa la ishaaraa ila lmakaani alqariibi makaanka dhow makaanka dhow bihunaa baa lagu ishaaraa hunaa meeshaan wa aw amase haahunaa meeshaan naxw inaa anahu haahunaa qaaciduun inaa haahunaa qaaciduun ayb inaa marka maxay noqonaysaa ina xarfu nasbina tawkiidin tansilasoo tarfacu lkhabar wanaa damiiru mutasilun mabniyu cala sukuun fi maxali nasbin ismu ina haahunaa alhaau litanbiih hunaa ismu ishaara mabniyun cala sukuun fi maxali nasbin darfu darfu makaan hade hunaa waa iska darfu makaan sababtoo meel maogta wax la tilmaama hunaa meelaa makaana lagu magacaabee qaaciduuna khabaru ina marfuuc calaamatu rafcihi alwaaw liannahu jamcu dakar saalim wa ila lmakaani albaciidi wayushaaru waa la ishaaraa ila lmakaani albaciidi makaanka fog bihunaaka kaafaa lagu daraa aw amase haahunaaka aw amase hunaalika laamtiiba geli hunaalika aw amase ayb aw amase waxa uu yihi marka ayb aw amase hannaa hannaa waa naam ayb aw amase hannaa aw amase haahinaa nacam ayb haahinnaa marka haahinnaa buu qora hannaa aw hinnaa waa hinnaa waa ayb wuxuu yihi wa ila lmakaani albaciidi makaanka fog waxaa lagu ishaaraa bihunaaka aw haahunaaka aw hunaalika aw hannaa aw hinnaa aw amase thamma adaa kor dhiganta thamma ayb aw bithamma fuh aw hannaa aw bihunaalika ndiqan aw hinnaa hannaa iyo hinnaa waa kuwaan shaqalku samaysta ayb aw hunaalika aw hannaa aw hinnaa haa hunaa meeshuu yiri aw hinnaa waanam aw thamma ama thamma naxw waidaa ra-ayta thamma meeshaas waa thamma waataas wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala alihi w saxbi wslam